garoonka hargeysa stadion ayaa waxaa lagu soo gebagabeeyey tartanka orodka oo ka koobnaa shanta kilomitir iyo tobanka kilomitir iyadoo mas-uuliyiinta xidhiirhka ciyaaraha fudud ee somalilan ay damacsan yihiin in tartankaasi ay kasoo bixi doonaan dhalinyaro ciyaarahaasi dhalinyaro ciyaaryahanna ah oo magaca caasimadda ku ciyaari doona orodka shanta kilomitir ayaa waxaa ku guuleystay orodka shanta kilomitir ayaa waxaa ku guulaystay kaalinta koowaad cabdinaasir maxamuud cilmi oo ka socday degmada gacanlibaax kaalinta labaad waxaa galay cabdinaasir cabdilaahi askar oo ka socday degmada ibraahim koodbuur kaalinta saddexaad waxaa ku guulaystay fu-aad maxamed axmed oo ka socday degmada lix iyo labaatanka juun kaalinta afraad waxaa ku guulaystay cabdinaan cabdi cumar oo ka socday degmada koob iyo soddonka mey halka kaalinta shanaad uu ku guulaystay cabdirashiid maxamed jaamac oo ka socday degmada gacanlibaax tartankaasi shanta kilomitir ayaa waxa uu ka soo bilaamay agagaarka hoteelka safaari ee magaalada hargeysa halka uu ku soo xidhmay garoonka weyn ee hargeysa stadion dhinaca kalena tartanka orodka todobanka kilomitir kaalinta koowaad waxaa galay siciid faarax cumar oo ka socday degmada lix iyo labaatanka juun kaalinta labaad waxaa galay xasan haybe aadan oo ka socday degmada axmed dhagax kaalinta saddexaad waxaa galay cabdirasaaq cumar cali oo degmada gacanlibaax ka socday kaalinta afraad waxaa ku guulaystay diiriye cabdilaahi yuusuf oo ka socday degmada koob iyo soddonka meey kaalinta shalaad waxaa ku guulaystay aamiin ciise jaamac oo ka socday degmada gacanlibaax agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarta iyo ciyaaraha xasan waraabe cadde oo ka tirsan mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaraddaasi ciyaaraha iyo barasaabka gobolka maroodi jeex oo goobtaasi hadallo kooban ka jeediyey ayaa waxay ka warameen ahmiyadda ay ciyaaraha fudud u leeyihiin qarankeenna iyagoo da-yarta ku dhiirigeliyay kooruqaadista ciyaarahaasi fudud ee dalka geesta kale wasiirka wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada mudane boos mire maxamed oo xidhitaankii tartankaasi ka hadlay ayaa ka waramay sida xukuumadda u garab taagan tahay dhalinyarada waddanka halkaas sidoo kale wasiirku abaalmarino ku guddoonsiiyey ciyaartooydii kaalmaha hore ka gashay tartankaasi gudoomiyaha gobolka oo isagu dawaabkaa nala taagnaa ilaa saaka ilaa halkaa iyo taraafikadooda oo suurtageliyey inay ciyaartaasu si wanaagsan geemkaasu si wanaagsan u dhammaado aad iyo aad baanu idin salaamaynaa dhammaantiin waxaanu kaloo shirkadihii caawiyey baanu iyana halkan uga mahadnaqaynaa guul bay inoogu dhammaatay insha allah biidnillahi alkariim waxaanu filaynaa inay halkan ka soo bixi doonaan markaannu sii wadno sii wadno kuwii calanka taagi lahaa waddamada caalamka internationalka insha allah biidnillahi alkariim waana inoo soo dhowdahay waa sidaa iyo maalin walbana waanu wadaynaa annagiiyo barasaabka iyo waxa degmooyinka o dhan waa la wada ordisiinayaa kuwa gobolladaa la wada ordisiinaya final wanaagsan baynu sugaynaa insha allah biidnillahi alkariim guul baan idiin rajaynaya guul somalilan bismillahi raxmaan raxiim aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa inanka galay kaalinta koowaad halkan dee dhinacigan wadarkasa waxa joogay guddoomiyihii gobolka adiguna gacanlibaax baad u ordaysay guddoomiyaha gobolka laftiisu dee wuxuu ugu soo kordhiyey magaalada waxaad moodaa inuu yahay guddoomiyihii ugu horreeye anaaba ka horreeyay yaan ismaagin laakiin infact garanaya shaqada gobollada inkastaan anugu bilaabay inkastaan anugu bilaabay degmooyinka bariinkooda oo ay ku yidhaahdeen waxaa kii ugu horreeyana soo maray wakhtigayguna uu koobnaa haddana guddoomiyuhu waa ka dulba bilaabay inanka wanka galay iyo cabdinaasir maxamuud cilmi iyo cabdilaahi cabdinaasir cabdulaahi askaro sanka labaad galay iyo iyo macallinkiisii soo tababaray iyo kii saddexaad mee number three-gii iyo dhammaan intiinii ka qayb gashay aad iyo aad iyo aad baanu idin mahad celinaynaa insha allah qarankuna guulaha u keeni doontaa mustaqbalka soo socda waa markan baa markii ugu dambeysay mar labaad iyo mar saddexaadba waa la qabanayaa rikoorkiinaa la eegayaa maalinta rikoorka xagga hore uu yimaado waanu meel la tegi karayno waa tegaysaan wax walba inagu qaadato waa tegaysaan aniga barasaabka iyo ilaa madaxweynahaanu idinla soconaynaa halka meeshay doontaba ha ahaato waa inaad tagtaan meeshaa aad ku soo baxaysaan xubno ka mid ahaa orodyahanada ayaa ka dareen celiyey orodkaasi oo ay ka soo bilaabeen buurta kala jeexan isla markaasna ay ku soo xidheen garoonka weyn ee hargeysa istaadi waxaana orodyahanadaasi hadalladoodii ka mid ahaa tayadoo ora jiri xidhiirka ciyaaraha fudud aad iyo aad baan iyagnoogu salaamaya oan ugu mahadnaqnay tartamada isku daba xiga xataa waxay qabteen oon aad ugu faraxsanahay oonad aan somalilan weli ka dhicin oo maaratoonka loo yaqaano degmadan waxaan orday gacanlibaax waxaana la yidhaha cabdirasaaq cumar cali wallaahi orodkuna aad iyo aad inkastuu ilaahay noo dhib yareeyey ilaahayna ma hadda ilaahay baa iskala caafimaad qab naskuu kaa keenay inaan orodkaanu kaalin saddexaad soo galo aad bay walaalkay siciid iyo walaalkay xamsayare aad buu aad buu mahadsan yigna wankii tuu iga horreeyey iyo saaxiibkay aamiin ciise jaamac oo u ordaysan ah degmada gacanlibaax oo kaalinta afraad galay wallaahi maanta dareenkayga aad iyo aad welibana waxaa nii sheegaa orodka markaan bilaabayey orodkii horreeyen galay waan ku xuqaacay hooyaday iyo aabhay way diideen ha tagin bay yidhahdeen xataa raggii wasaaratay maageen xatana waxaa maskaxdayda ka dhaadhacsanayd inaan keenayo kolley inaan bilaahada inaan keenayo kabaan xataa xaafad kala dhigan jiro intay walaashay u tagto ayay iga daadin jirtay wax nacam orodkaa waa dhuubanta lagu odhan jiro soodin baktiyo iska daa hatana ilaahay baa dhuubnaa noo dhaliyo dee wanaga maanta midhahayga cunanaba inshaa aan ku caalamaaliyo inshaa allah waxaana doonayaa inuu heerka mufaaraxu taagan yahay heer ka sarreeya dhamad mufaarax inaan la yidhaahdo wallaahi horta orodadii hore aad iyo aad bay igna u fiicnaayeen inkastoo laakiin kii hore maratoonka ee tobankii la socday aanan subaxaanan alimiitayn jirin waayo subaxii hurdada nagu adkay inaanu kacno laakiin meejarkaygu waxaa ganikii dambe waxaanan orod kastoon galana dhiiri waxaa ii kordhay waayo arag badan ayaa ii kordhay waayo dee eeg tartankaa maanta aad gashay tartan ka khatarsan ayaa soo baxaysaa ayaa soo baxay kii hore shan baan galay dadaalkiiba subaxdii baan kordhiyey iminkoo ganika toban waa iska nastaaba waad iga arkayda subaxdii aad samaysay inaad kaalinta koowaad ama kaalinta lama saddexaad aad soo galayso wallaahi aad iyo aad baan maxaa naqayay waxaana xagan ka ilahay madaxweynaha muuse biixi cabdi in uu horumar ballaadhan noo sameeyey aad baan ugu faraxsanahay inkastuu inuu garoonka joogo aan faraxsanaa maanta iyo wasiirka ciyaaraha boosmire boosmire boosmire aad iyo aad baan isana ugu hambalyeynaya wasiirka dhallinyarada ciyaaraha boosmire wallaahi annagoona iman ayuu garoonka maanta sii joogay taasina waxayna u caddahay inuu dhallinyarta hor taagan yahay wax walba caqabad walba inuu hor taagan yahay aad iyo aad baanan insha allah waxaanan xaggan ka salaamaya macalinkayga caljoojoo iyo maxaa isla dhinaca soo jeedintuna waa aniga oo ah xaydrus cismaan